halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrband iyo sidoo kale qaar ka mid a hirarka efemyada ee magaalooyinka geeska afrika
galab wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah bisha oktoobar waa shan sannadka labada kun iyo afariyo tobanka idaacaddeenna galabnimo waxaa si wada jir ah idinku daadahaynaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo weliba caashe ibraahim aadan caashe cuud
marka magaalada waa nabad odayaashii nabaddoonada iyo kulli aad yaa loola marxabeeyey waxaa la yidhi odayaasha odayn bannaanka ciidamada in laga diso marka maadaama magaalo magaalo yar ay tahay oo jidadka dhex mara ay yihiin jidad aad iyo aad cariiri u ah haddee magaalo oon qaadi karto ciidan iyo maxaanku dadka degan maaha kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir maxamed nuur sidi oo aannu ka waraysannay xaaladda magaalada baraawe waraysi ayaannu idinka haynaa qodobada kale aannu idin haynana waxaa ka mid ah xubintii wicitaanka dhegaystaha ganacsiga iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
xaaladda magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ayaa cakreen kadib markii maanta ay halkaasi gaareen ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa misom rasaas ayaa maanta laga maqlayay gudaha magaalada iyadoo aan ilaa iyo haddana la ogeyn in xoogaga al-shabaab ay ka baxeen magaalada iyo in kale mid ka mid a nabadoonnada deegaanka degmada baraawe ayaa v o eda u sheegay in uusan jirin wax dagaal ah oo halkaasi ka dhacay ciidamada dowladda iyo kuwa amisomna ay si nabadgelyo ah kula wareegeen deegaanka wixii warar ay kasoo kordha dib ayaanu dhegaystayaal idinkula soo socodsiin doonaa qiiq weyn ayaa laga arkay magaalada kobaane ee u dhow xuduudda siiriya maanta oo axad ah xilli ay halkaas ka socdaan dagaallo u dhexeeya maleeshiyaadka daacish iyo weliba xoogaga kurdiyiinta oo ay dhinaca cirka ka taageerayaan diyaaradaha dagaalka ee maraykanku dagaaladan ugu dambeeyey ayaa kusoo beegmaya maalin uun kadib markii saraakiil kurdiyiin ahi ay sheegeen in xoogaga isis ay saddex dhinac ka soo duqeeyeen ciidamadooda halkaas ku sugan shalay oo sabti ahayd weeraradan ayaana noqonaya iskudayadii u dambeeyey ee isis ay ku doonayso inay kula wareegto magaaladan istaraatiijiga ah tiro lagu qiyaasay ilaa boqol iyo lixdan kun oo qof ayaa kasoo qaxay dagaalada kobaane ka socda kuwaas oo usoo gudbay dhinaca dalka turkiga xiisadan sii socota ayaa xilligan la sheegayaa inay u muuqdaan inay u xuubsiibanayaan dagaallo sokeeye oo dalka siiriya ka bilowda
booliska ku sugan dhinaca koonfureed ee mexico ayaa helay xabaalo baahsan taas oo sare u qaaday walaaca la xidhiidha in laga yaabo in goobtu tahay halka ay ku aasan yihiin in ka badan afartan arday ah oo lala-aatan iyo rabshadihii dhacay toddobaadkii hore mas-uuliyiinta ayaa sheegay in goobta ah maalintii sabtida ee shalay laga helay meesha layidhaahdo iguala oo ah deegaanka ay dhibaatadu ka jirto ee layidhaahdo guerero oo laba boqol oo kilomitir dhinaca koonfureed ka xigta caasimadda mexico laba iyo labaatan sarkaal oo boolis ah ayaa toddobaadkii hore lagu xiray deegaanka guerero kadib markii uu halkaasi ka dhacay iska hor imaada dhex maray booliska iyo arday mudaaharaad degaysay saraakiisha deegaanka ayaa booliska waxay ku cambaareeyeen in ay ardayda u adeegsadeen awood xaddhaafa saraakiisha ayaa sheegaysa in golaha xuquuqda aadanaha qaranka ay khubaro u dirtay goobta kuwaas oo gacan ka siinaya saraakiisha dowladda inay xaqiijiyaan meydadka la helay xabaalo badan oo baahsan ayaa sannadihii lasoo dhaafay laga helay guud ahaan waddanka mexico kuwaas oo ka dhashay rabshado gaangiistarnimo ah oo dhinaca daroogada la xidhiidha oo ay ku dhinteen kumanaan dada shalay oo sabti ahayd ayaa hogaamiyaasha ururka ardayda ee hong kong ay ogolaadeen in wadahadallo cusub ay la galaan xukuumadda waxaana ay shuruud uga dhigeen inay wadahadalladani soconayaan haddii ay xukuumaddu siiso ciidan boolis ah oo mudaharaadayaasha ka ilaaliya weerarada uga imanaya mong kog hogaanka mudaharaadayaasha ayaa sidoo kale ogolaaday in shaqaalaha dowladda loo ogolaan doono inay shaqada ku noqdaan maalinta isniinta hogaamiyaha fulinta ee hong kong leong chang ying ayaa sabtidii shalay jeediyey digniin la xidhiidha inay qaadi doonaan tallaabo kasta oo lama huraan ah si loo xaqiijiyo in shaqaalaha dowladdu ay xafiisyada ay ku noqdaan toddobaadka soo socda tobannaan kun oo mudaharaadayaal ah ayaa ku soo ururay barxadda dhismayaasha xukuumadda wax yar kadib markii uu hadalkan jeediyey leyong iyaga oo culays ku saaraya in ay heleen inay helayaan aan idhaahde ay fursad ay ku doortaan inay helaan ay ku doortaan hogaamiyayaashooda hogaamiyayaasha ardayda ayaa sheegay inay rajaynayaan in shaqaalaha xukuumadda ay u ogolaan doonaan inay xafiisyada ku noqdaan laakiin ay sii socon doonaan issoo baxyada ay wadaan
maalab axada wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan xaaladda magaalada baraweh ayaa sidaad warkaba ku maqlayseen cakran iyadoo ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisoomna ay dul fadhiyaan magaalada goor hore oo saaka ah unug ka tirsan ciidamada ayaa tegay cirifka magaalada ee agagaarka hotel colombos haaruun macruuf ayaa dhaqdhaqaaqa ciidankaasi waxa uu ka wareystay guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir maxamed cd oo isagu saakay galay magaalada waxaana ugu horreyn weydiiyey ciidanka dowladda iyo kuwa amisom halka ay hadda joogaan
magaalada baraawe aadeeda u degan tahay runtii maxaa ku dhaha magaalada ciidamada maxaa ku dhaha magaalada daarseeda la dejiyey kolletada xaflad weyn oo ballaaran ayaa ku qabanaynaa insha allah berri oo maxaa ku dhahda saraakiishi iyo maxaa ku amsom iyo dowladdii kulli maxaa ku dhahda wariyaal badan ayaa yimid marka magaalada waa nabad odayaashii nabaddoonada iyo kulli aad aa loola marxabeeyey ciidamada kulleysa maxaa ku dhahdaa ciidamo maxaa ku dhahdaa waxaa la yidhi odayaasha waxay codayn banaanka ciidamada in laga dejiyo marka maga maadaama magaalo magaalo yar ay tahay oo jidadka dhexmara ay yihiin jidad aad iyo aad cariiri u ah hadee magaalo uun qaadi karto ciidan iyo maxaa ku dadka degan maaha adugu hadda nimankii kahooleele nimankii maxaa ku dhahdaa argagixisada waa gartay ciidan oo dowladda ah ama amisom ah mid kuu doona ha ahaadee magaalada ma galeen ciidanku maxaan ku yidhahdaa kuwii dowladda ayaa galay amisom dee gooyaha isku rakiban iyo waxay wataan maxaan ku yidhahdaa taangiyaal iyo baabuur waaweyn jidadku waa cariiri ciidamada xooga dalka soomaaliya oo galayna kolleyta maxaan ku yidhahdaa un odayaasha nabadoonada codsigooda banaanka ugu soo saarnay marka aniga laftigeyga maxaan ku yidhahdaa ayaa ciidankii lai diray oo maxaan ku yidhahdaa oo meesha maxaan ku yidhahdaa waxaan niri bal maxaan ku yidhahdaa maadaama magaalada ay nabad tahay shacabka ay nabad yihiin marka waa kaas waa gartay marka ciidankaas galay xaafadaha magaalada miyay wada gaadheen mise cirifka unbay galeen maya magaalada ilaa iyo meel walba way gaareen dabcan kolleytaba maxaan ku yidhahdaa un waxaa la rabaa un xafladda inta la qabto oo ciidanka maxaan ku yaa saldhigga booliiska lagu qoraa yaa dekeda maxaan ku yidhahdaa ilaalinaa magaalada meeqa controola la dhiga macnaha inta meela maxaan ku yidhahda ciidamada la dejinaayo waa qorshe military waay macnaha taasna kolleytaba gadaalan kasoo sheegi doonaa waa gartay waxaan maqalnay ciidanka dowladdu ilaa degaanka meesha lagu magacaabo hotel colombos inay gaadheen suuqa u dhowaadeen waxaa kaloo dadka magaaladu ay noo sheegeen eeay ku eedeeyeen ciidamada dowladda inay tukaamo galeen ma jirta arrintaas may waxba kama jiraacaas waa been aniga maxaan ku yidhahda joogay meesha haba yaraatee waa waa warar sal yaraa toonaan lahayn waa sababtoo ciidan oo wax qaadan kara iyo ciidan oo magaalo geli kara uma ahayn marka saale waa ciidan yar ayay ahaayeen runtii oo oo runtii islamarkiina deecaanaaba maxaa ku yidhahdaa tegey oo maxaa ku yidhahda ciidamadii meesha ka soo saaray waa gartay marka xaflad baan qabanaynaa baad tidhi maxay ku saabsan tahay xafladdaasi oo laga damacsan yahay magaalada xafladda waxay ku saabsan tahay waa indian ocean operation ama howlgalka badweynta hindiya in gudigiisii labaad inuu guuleystay ay ku saabsan tahay iyo waxyaalo kale oo kulitaba ay sheegi doonaan taliyaasha oo dhinaca ciidamada quseeya waa garta al-shabaab ciidankoodu ma ku jiraan magaalada wararka annagu aan helayna waxay sheegayaan inay weli ku jiraan magaalada idinku maxaad haysaan kaarino hadday ku jiri lahaayeen anigoo hotel colombos tegey oo suuqa maxaan ku rahdaa baraawa magaalada maxaan ku rahdaa oo maxaan ku rahdaa oo oo soo korbeeray macnaha ay ciidankii ka soo waday maxaan ku rahdaa ciidamada militariga xoogga dalka soomaaliya macnaha maxaan ku rahdaa hadee aanay waxbadeyn lahayn magaalada markaan galaayana maxaan ku rahdaa laba wiil unbaa ila socotay aniga guddoomiyaha degmada baraawe marka dee ma ma filay macnaha shabaab macnaha hadday joogaan dagaala ka qarxi lahaa meesha aniga waxay gaarsiin lahaayeen laakiin fili maayo laakiin inay nagula dagaalamaan meel walba kolleytaba ayagu kolleyta anaga waa rabnaa sababta waxaa ciidamadan iyo hubkaan u wadano waa gartay laakiin may ku jiraan magaalada hadda idinka kolley waad ka war heli kartaan magaa ma ku jiraan magaalada dhinacyo ma uga jiraan mise waxaad leedaha way ka baxeen magaalada kuma jiraan nimankaas haarinow hadday ku jiri lahaayeen tusaale ahaan caadiyanba waxawaay waa annaga shala galabtii waxay weerar kusoo qaadeen buurcolow oo toddoba kilomitr dhinaca maxaan ku raga koonfurta dhinaca jidkan kuyo birow ama jilib xaggiisa baraawa ka jirta oo ciidamada maxaa ku raga meesha ay deganaayeen ay casarkii weerar kasoo qaadeen ambush ay sameeyeen oo meesha maxaan ku raga jid jidgal ay sameeyeen maxaan ku rahdaa xalay hadda maxaan ku rahdaa oo magaalada hadday ku jiri lahaayeen ciidan yar oo maxaan ku yidhahdaa oon taangiye wadan oon cabdibilyaal wadan oo lug ku socda iyo gobortooriya gudoomiyii degmada ma dhaafilahayn bay kula tayaarino marka waxa anaa ka jawaabaya marka ma dhaafilahayn marka saa laleeya marka inaysan ku jirin saas cabir laakiin hadday ku jiraan kulli kaba wixii hadda ka dambeeya ma garanayn laakiin ilaa hadda ma hayno ma hayno hadday ku jiraan hade anagu diyaara unahay inaan kula dagaalamno laakiin waxaan rajeynaynaa insha allah in nimankaasi maxaan ku raha magaalada inay ka baxeen waa gartay goormay ka baxeen magaalada qaabkee uga baxeen
hade magaalada horta magaalo xeebeed waaye lix doon oo cararaysa maxaan ku rahdaa saakay aroornimadii haddaama maxaan ku raha ayaan u jeednay runtii hade maxaan ku raha markab taaganna waa jiraayo oo maxaan ku raha ganacsato ay iska leeyihiin qaar kamida nala soo xiriireen oo dhuxul halkaa ka raraayey mar jiraba cakaar u imaanayo kulitaba anagu xafladaasaa la qaban doonaa insha allah dhinaca kalena haaruun macruuf waxa uu la xidhiidhay goobjooge ku sugan magaalada baraawe waxaana uu ugu horreyn weydiiyey in ciidamada dowladdu ay soo galeen magaalada iyo in kale
wallaahi xilligaan wadaadana waa ka baxeen raggii kaleeto marka waxay joogaan lalahaay kuusan oo beeba meelhiisay joogaan sideed iyo tobanaa soo gashay kulan bay yimideen waa ka laabteen guri meesha sarkaalka wati guri meesha oo xooga wareers la yeeshtay meeshana waa ka naqdeen hadda xerada ay ku jiraan waa guurkay degan yihiin meeshay u naqdeen waa gartay intaysan noqonin halkee bay gaadheen magaalada markay soo galeen colombo waa gartay marka saaka markay yimaadeen nimankaa saraakiisha iyo ciidanka yay la kulmeen dadka magaalada ma la kulmeen dadka magaalada dadka magaalada kulmeen waa su-aaleen sarkaalkii wata u ahaay ciidankiisana maragtahay waxaan wuxuu sameeyey waxyaro om om iyo waxyaroo lacag yaroo meesha lagu iloob iyo waxyaroo meesha dhaqaas waxweyn ma ahayn adiga waxaasay bilaabeen ma garan waa gartay marka hadda ciidanku halkay joogaan ciidanku waxay joogaan beebaha saawilko beebaha meel koraysay joogaan oo ciidanka shabaabka deganaa jirtay oo lagu tababari jirin mehay degan yihiin waa gartay n al-shabaab magaalada miyay joogaan hadda maya waa gartay xaggee bay aadeen mana naga dheera meelahay ku jiraan kulle waa ka baxeen meelaha dhowdhow nagu jiraan ma dheera laakiin hadda wax muuq noo muuqda male aniga banaanka hataa ma aadno guryaha ku jirnaa waa gartay maxay idiin sheegeen intaysan bixin al-shabaab wale adig gaalada gaalada liska jiro gaalada lalahadgaalada maratahay waxyaalada badan gaalada lalamaxaamiloon waxaas ayay yidhaahdeen waa gartay maxaad ka rajaynaysaan dowladda iyo ciidankeeda maxaad ugu baaqi lahaydeen waxa uu baaqi lahayn waxa uu baaqi lahayn ciidanka hadda o edebsanayn oo ciidan xakamayta oo ahayn inay magaalada noo soo gelin oo meeshooda ku haystaan hadda ilaahay ka baqayaan waxaa saasa uu baaqeynaa maaragtahay wax oo edebsan oo maaragtahay oo lijeeda ku socda waa la fahmaa wax loo talanayn hadday yihiin oo waxay marka iyo agaarkaas ku maqlan hadday yihiin inay maaragtahay ay alla day ka cabsadaan inay magaalada noo soo gelina uu baaqeynaa
kaasi waxa uu ahaa goobjooge ku sugan magaalada baraawe oo khadka taleefonka ugu warramayay haaruun macruuf haddaba degmada baraawe waa degaan noocee taariikhda degmada iyo waxay caanka ku tahay ayaan ka waraystay ogaasi maxamed macalin fiqi oo ka mid ah nabadoonnada degaanka oo hadda ku sugan degmada baraawe
alxamdulilah magaalada xaaladeeda aaday u fiican tahay aaday u fiican tahay wax dhiba ma ka dhicin ciidamadii mataqaanaa banaanka la geeyey banaanka la dejiyey maaragtay odayaashayni dhaqanka iyo nabadoonadayni ayaa codsanay in banaanka la dejiyo banaankay degan yihiin gudaha magaalada wax dhibaa kama dhicin maasha allah waaye aad iyo aadaan usoo dhaweynay ciidamada amisom iyo ciidamada mataqaanaa militariga maaragtay dalka soomaaliyeed marka xogagii al-shabaab ee degaanka jooga xaggee aadeen wallaahi markaan ku waramo waxay ka baxeen waxay aadeen awalba maaragtay maadaama ciidankan awonkiisii oo uu kusoo dhawaaday deegaanka wa ay ka baxeen wax yaroo mataqaanaa oo meelaha ku dhuumaaleysa maahana inta kale waa baxday wax yaroo meelaha xabada ka dhariiraya shalay aan ugu qabsaday ilaa saakay hoogaha waxsaasay maahayn xaaladana aaday u degan tahay maasha allah waay markas markii ciidamada ay soo galeen degmada baraawo maxaa khasaaraha u dhacay allah naga haay wax khasaaraha hadda dhacay ma jirto oo annaga aan odayaasheen a ma jirto shacabka wax ma gaarin maasha allah waaye nin walba gurigiisoo joogay reerkiisoo joogay awalka hore anaga dhahnay nin walba gurigiisa ha ku jiro ha fadhiyo nin dhaqaaq suubiyo jirin marka waxa waaye cabsi inkastoo iska jirtay laakiin alxamdulilah hadda maasha allah waaye aaday u fiican yihin shacabka wax dhiba ma gaarin fiqi waxaad iiga warantaa marka markaan dhinacaas uga baxna xaaladda guud ee degmada baraawo hadda ay ku sugan tahay degmada baraawo bal waxaad iiga warantaa taariikh ahaan taariikh ahaan maxaa degmada baraawo nooga sheegi kartaa ha taariikhda degmada baraawe horta waxa waye markaan kaaga sheekeeyo taariikhdeeda taariikh yar ma ahan kun iyo shan boqol oo sano camal ay maru haysaa taariikhdeeda muddo maaragtay sbanishkii iyo bortugiiskii iyo dhulkay kusoo degeen waaye taariikhdeeda aaday u dheer tahay makasa iyo si barkash inkastoo sida cad ay ka mid tahay magaalooyinka qadiimka ah ee soomaaliya ku yaalla ay ka mid tahay haddana markaad fiiriso magaalo wali waxbay caan ku tahay magaalada baraawe maxay caan ku tahay oo lagu yaqaanaa xagga nabadgelyada aanay ku tahay xagga wax soo saarka maaragtay kalluumaysigana aanay ku tahay sida ganacsigana aanay ku tahay sida koofiyaasha lagu suubiyaa sida dekadna way leedahay mataqaana waxaa kusoo dego mataqaana raashinka iyo waxyaabaha mataqaana oo la dhoofiyo waxyaaba badanaa ka maaragtay ay caan ku tahay markas waxyaabaha kala taaban kartee wax soo saarka ama farsamada ah ee ay caan ku tahay degmada baraawe maxaa ka mid ah waajib bambaasay ku xidhan tahay degmada baraawe waxay ku xidhan tahay mataqaana zanzibar ay ku xidhan tahay ilaa mataqaana isheegan laamiyay ku xidhan tahay marka waxa waaye ayada dhaqaalaheedii intaasay ku xidhan tahay sida maaragtay koofiyaasha loo dhoofiya sida maaragtay isheega ganacsiga loo dhoofiya sida maaragtay dhigaha maaragtay malaayga oo mataqaana ayaa loo dhoofiya sida maaragtay afsawaaxiliga ku hadlaan dadka deegaanka degan marka dad waxa waaye ganacsigooda aada u dheer waaye aada u dheer waaye ay isku xidhan yihiin waay dhulkaas iyo inta maanta marka waxyaabaha dadku ay soo saaraan ee farsamo gacmeedka ah maxaa ka mid ah farsamada gacanta waxaa ka mid ah koofiyaasha sida alindiga sida maaragtay isheeg maaragtay harkaanka maaragtay waxyaabo badan ay caan ku tahay jirto sida maqaarka oo kale sida kabaha oo kale waxyaabo badan ay caan ku tahay jirto makas
marka doomarka oo kale oo badda ay ka kaluumaystaan ay caan ku yihiin marka marka waxaad ka warantaa dadka waxaad ii sheegtay in ay dhul badan oo xeebeeda sida laamu zanzibar inay meelo badan ku xiran yihiin marka dadku ma dad socoto ahba mise waa dad degan oo aan dhaqdhaqaaqin dadku waa dad nooceeya deegaanka dad falata ana waa ku jiraa dad deegaanka oo degan oo mataqaana isheeg beeraley ana way jiraan dad mataqaana isheeg maaragtay hoololey ana waa jiraan dad mataqaana isheeg ganacsigan ay aada ugu dheerayaan hadda aan kuu sheegayn waa jiraan iyo kalluumaysigan aaday u jiraan marka degmada baraawe muddo dheerba gacanta al-shabaab ay ku jirtay hadda markaaad fiiriso wax soo saarkii degmada heer intee leeg buu marayaa hadda markaad qiyaasto wallahi hadda markaan qiyaaso horta heerkii marka hore uu ahaa hadda maanta ma joogo laakiin waxaan rajaynaynaa maadaama maamulkii dawladda soo gaaray in mataqaana insheegan waxyaabihii ee lagu kasi jiray iyo mataqaana waxyaabihii ay qaban jirtay iyo mataqaana iskuulka sida maaragtay maaragtay wixii shitaaladii iyo mataqaana koofiyaashii iyo dhoofintii zanzibar iyo wixii insha dib u bilowdaan rajaynayna hadii laa yidhaha waxaad ka warantaa waxyaabaha qadiimka ah ee hadda magaalada ku yaala ee lagu yaqaanay qofkii baraawa soo gala oo ku garan kara inay baraawo tahay maxaa ka mid ah muufaday kamid tahay wax soo saarkay kamid tahay maaragtay haddaba maaragtay waxaa lagu casuumay malaayga iyo dadkii hadda yimideen malaayga iyo waxaa lagu casuumay muufada gacanta lagu sameeyo oo tanaarta lagu dubo makasino waxyaabo badan iyada caan ku tahay jirto iyo dekedeeda iyo waxeeda wax soo saarkeeda ay caan ku tahay jiro oo aan la soo koobi karin maanta dhismayaasha markaad ka waranto iyo masaajidda
wallahi masaajidada macnaa ma hadda kun iyo toddoba boqol oo qa meeshaan waxa waaye masaajideeda waxay dhigtay boqol iyo iyo mataqaana iyo toban iyo dhowr masaajid ay leedahay maanta badhaw masaajidka ugu faca weyn waay mise jir masaajidka ugu faca weyn wallahi masaajidka ugu weyn hadda ku yaalo waxa waaye ii sheegeen magaalada baydhabo hadda kan maaragtay ku yaalo baraawo ku yaalo oo caanku ugu yahay waxa waaye sheekaasin baraawe waaye sheekaasin baraawe waa meeqa sano jiraa wallahi qarnigiisi maanta haddii waa lasoo kooba la yidhaahdo kun iyo laba boqol qarni waa jira kun iyo saddex boqol qarni waa jira marka ma masaajid weli taagan oo dadku ay ku cibaadaystaan ba
maasha allah maasha allah weli waa taagan yahay wax isbedela kuma dhicin sidiisa uu taagan yahay waana lagu tukadaa waana lagu cibaadaystaa yaa dhisay masaajidkaasi waxaa dhisay shaqaasin baraawe yaa dhisay shaqaasan baraawe muxuu ahaa shaqaasin baraawe nin deegaanka ayuu ahaa mataqaana ay sheegaan oo deganaa waa masaajidkii mataqaana asaga uu dhisay waaye shaaweesna maaragtay waa ninkii oo mataqaana oo meeshaan uu joogi jira waaye oo shaawees maaragtay deere oo mataqaana caan ku ahaa marka masaajidkaas meeshuu joogi jiray oo hadda biyooley ku duugan yahay waa ninkii mataqaana ay sheegeen masaajidkii shaqaasin baraawe lagu sheegayo ninkaas oo dhisay biyooley uu ku duugan yahay maanta makas ade
kaasi waxa uu ahaa ugaas maxamed macalin fiqi oo ka mid ah nabadoonnada degmada baraawe oo haddana ku sugan isla degmadaasi oo goordhow khadka taleefonka iigu warramayey
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna puntland ciidamada puntland iyo kuwa al-shabaab ayaa maanta rasaas isku weydaarsaday deegaanka galgala ugu yaraanna laba qof ayaa la sheegayaa inay dhinteen haddaba waxaan khadka telefoonka ee galgala kula xidhiidhay mid ka mid a dadka deegaanka galgala ku sugan oo magaciisa qariyey sababo la xidhiidha dhinaca amniga waxaana ugu horreyn weydiiyey sida uu u arko iska hor imaadka halkaas ka dhacay
aun reer galagala galgalaan ahay beer baan ku leeyahay waxa weeye saakan waxaan la kulmay xalay baan meesha tegay dabeedna saakan anaa meelaha joogo daal iyo xijii wax fiirinaya waxaan la kulmay dagaal dhacay magarat haye
dagaalka dhacay waxa weeye ciidamada puntland iyo kooxdaas nabadiidka uu dhex maray magarat waan gartay annaga dalkii deegaankaiyo naga qaxiyey waxaan khasaaro dhacay ku xaqiijinayaa laba nin oo mayda oo nin sargaal yahay sida lai sheegay magaciisana aan kushee ku sheegi karin waan dhexda saaray ma garan marka laba qof mayd adigu aragtay ha oo nin sargaal yahay oo ka tirsanaa ururka al-shabaab dagaalkuna wuxuu dhex maray ciidamada puntland iyo kooxdaas nabadiidka marka xilliga uu dhacay xilliyadee bay ku beegnayd saaka abaarihii sideed iyo barkii ahayd meelaha marka sideed iyo barkii marka ma laba ciidan ba iska hor yimi mise ciidan howlgal fulinayay iyo cid isdifaacaysay sidee buu macna qaabkaad adigu u sawiri kartid anigu waxaan u sawiri karaa ciidan saacan ku yimid oo nimanka nabadiidka ah oo meelahaas indheendheynayay ciidamada oo la arkay dabeedna la la ceyrsay oo la laayay inay yihiin baan qiyaasaya ma garata waan gartay marka weliba ma waxaa jirta ma dhawaana dee puntland tii sheegtay inay meesha la wareegtay oo qabsatay oo kooxdan jebisay marka weli ma waxaa jira cid abaabulan oo al-shabaab ka tirsan oo meesha ku sugan
walow ereadan anigu waxba kuma arag shalay galabaan xaladan meesha ooyey beertaas iyo xidsigaas baan fiirinayay shacabna waanahay xaaladaha ciidamada iyo dawladdana nin u dhuun daloola maahi waxaan kula xaqiijinayaa keliya inta saa ka dhacday ma garat waan gartay marka iminka xaaladdu waa sidee iminka saxaabadu waa degan tahay waxa bada dhacaya matalan anigu meelahaas aan wareegayay marka maxaad uga carartay adigu marka hore waa maxay cabsideen waayo dad badan baa ku nool iyaga oo haysta
maya walaalo shacabka o dhan baa ka cararay waagi hore waxaan moodaa sidii hore inaysan ahaan dad nimanka shacabka naceen meeshay joogaan oo shacabku deegaan hadduu ku haa oo ka ka guuraan hadda galgala iyo eria dadkii dadkii deegaanka ahaa ma deganaa kulle laamigaasa degan yihiin haboosaaaso ilaa iyo inta tulooyinka u dhow galgala haddaanan khaldanayn waa dhul beereley ah oo xaggee bay khudaarta ama waxyaabaha dhulka ka baxa lageeya walaal hadda dee waxbaa dee cidna kama beerato beerihii dee sidooda cidna kama shaqsato ma nafacsato beerihiina waa sidoodii in keliya dee dadkiibaa ka qaxay maahane hadda wax nafaco yaalla ma jiraan waagi horena de dadka deegaanka baa isticmaali jiray marna waxay udhaafsan jireen boosaaso iyo deegaanada kaleo u dhow puntland deegaanadaas galgala ku xeeran yaa imika ku sugan oo gacanta ku haya
hadda waxaa ku ku sugan ciidamada puntland adigu waad aragtay indhahaygaan saaray way arkeen saaka i yeeleen iisagaleen kuwaan saranay waxay ogaadeen wa markaan su sheegay ay ogaadeen inaan ahay qof shacaba oo ay garteen qaybtood waxa weeye shaqadaada iyo danahaada qabteen igu dhaan magaran marka dadka aan la garanayn saad sida ka muuqato waa loo yeedhayaa waana waana waxbaana loo weydiinaya oo ciidamada wax weydiinaya dab dabcan qofka waxaa la weydiinayaa su-aal haddaan la garanayn haddii la xaqiijiyo inuu qof shacab yahana tixgelan buu leeyahay shacabku tixgelan buu ka leeyahay dhanka ciidamada haddii dee uu noqdona macnaha qof laga shakiyana waa lasii baaraya waa lasii wareysanaya mid ka mid a dadka ku dhaqan deegaanka galgala oo khadka telefoonka iigu warramayey oo ka warbixinayay israsaaseyn dhex martay ciidamada puntland iyo kuwa al-shabaab ee halkaa ku sugan oo la sheegaya in laba qof ku dhinteen
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan haatanna kusoo dhowaada xubintii wicitaanka dhegaystaha oo inoo hayso falastiin axmed iimaan
waxna wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah doctor xasan xaaji maxamed shuuriye doctor xasan waxa uu ka howlgalaa dalka imaaraadka carabta isagoo ka howlgala cisbitaalka raashid qaybta cudurrada faafa oo uu ku takhasusay sidoo kalena waa baro ka tirsan jaamacadda banaadir ee magaalada muqdisho doctor xasan waxaan ka waraysan doonaa cudurka iboolaha oo cabsi badan ku haya caalamka haddana xooggiisa ka jira dalalka galbeedka afrika waxaan wax ka weydiin doonaa cudurkan iyo siyaabaha uu u fido iyo waxyaabaha ka hortagaya ilaa iyo hadda la gudboon dadku in ay sameeyaan marka ugu horeysa doctor xasan kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha su-aasha ugu horeysa ee aan raba inaan ku weydiiyo waxay tahay goorma ayaa markii ugu horeysa cudurkan dunida lagu arkay
cudurkan sidiisaba ebola virus wuxuu ka bilowday central africa congo republic wuxuuna ahayd markii ugu horreysay oo la arka kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo lixdii markaas oo uu ka dilaacay tuulo yaroo la yidhaahdo yambuka tuuladaa yambuka la yidhaahdo waxay ku taallaa webiga la yidhaahdo ebola jinkiisa waana meesha viruska magaca laga siiyey isla xilligaas waxaa kaloo dhacay magaalo kale tuulo kaloo yaroo iyadana nazarata la yidhaahdo suudan ku taalla ayuu cudurku ka dhacay laakiin middatan hadda yambuko ee ku taalla webiga ebola jinkiisa ayaa noqotay midda cudurkii magaciisa la siiyey sidaasaana loogu bixiyey ebola virus marka haddii ilaa iyo muddadaas cudurka uu soo jiray maxaa keenay in daawo aan loo hayn ilaa iyo hadda cudurka waa su-aal aada iyo aada muhiim aada actually waxa weeye horta saa la socotid ba nasiib daro cudurkaana wuxuu ku dhacaa wadamada fakriga waa cudur aan outbreak ah oo mar on soo dilaaca joogto aan ahayn ku dhicidda dadkana waxyaalo badan aa loo baahan yahay shuruudo ah oo xiraya habkii cudurka laisku gudbinayo saa la socoto cudurkaanu waa wuxuu hoostagaa cudurada la yidhaha zonosis oo ah xayawaanka laga qaado gaar ahaan xayawaanka kan maaragtay duurjoogta ah ilaa iyo hadda xaqiiqda lahayo waxa weeye baasha coboliga la yidhaah oo kaleeto inay sida cudurka ay tahay iyadoo aysan u jiranaynin marka dadkii ayaa dhaqanka especially wadamadaas afrikada dhexe waxay cuneen daanyeeradii daanyeerkii markii la qalayo ayaa xibnihiisii gudaha iyo waxaasoo dhan waxa waaye viruskii hadday infected ku ahaayeen qofkii ayuu ka qaadayo qofkii ayaana markuu ku dhaco wuxuu noqonaa mid qofba qof kale u gudbiyo marka maadaama uu yahay wax isbaraadiga oo aan joogto ahayn maadaama meeshuu ku dhacayo ay tahay wadamo aada fakri u ah especially wadamadaas maaragtay central africa asalkeedii uu kasoo waxaysmeyn kastoo hadda west africa ay tahay outbrego dhaqamadaas cunidda xayawaanka kaas oo ku kooban dad oon gaaba ku jira meelaha maaragtay oon afrikadaasa ayaa waxay keentay cudurkan inaan la siinin muhiimad aada u weyn saad la socotidna si combany oo u suubiyo research ee lacag badan loo geliyo waxuu fiirinayaa financial outcome-ka kasoo baxaya marka de wadankaas wadamadaas oo dhan wadamo fakriya weeye sidaas ayaa waxay u badan tahay inay sabab kamid noqon karto waxyaalaha cudurkan aan baaritaan xoogle iyo istadi xoogle aan lagu suubinin haddaa se fiirido hadda midda west africa markuu ka dhacay de activity aada iyo aada u weyna adduunka o dhan hadda uu ku hayaa saa la socotid cilmi baarisyada hadda ay wadaan iyo shaqada hadda la wado waxaa kamid a laba daawo oo la rajeynayo inay effect ku leedahay cudurka kan oo hadda la isticmaalo z m iyo a k ebola marka waa wax hadda xooggiisa loo soo jeestay mar haddii la arkay inuu u gudbi karo wadamadii qaniga ahaa iyo wadamadii hore u maray laakiin dhibaatadu waxa weeye cudurka asal ahaantiisa cudur wuxuu ahaa ku dhacaya meelo gooni ah oo afrika kamid ah oo remote areaha africa u badan hadda si xowlahoo u fiday dhowr wadan oo galbeedka afrikaah u gaaray horey saanoo kale ma ugu fiday ma haddii aanu ugu fidinse maxaa hadda keenay inuu xawligan ku baxo
actually waxa weeye sidaanoo kale horta hore ugama fidi jirin oo haddaad fiirido statisticada si toddobaatan iyo lixdii ilaa iyo hadda dhowr kol ayuu tuulooyin yar yara oo geographically ahaan ka fog magaalooyinka waaweyn ayuu ka dhici jiray taas ayaa ahayd meel yar oo go-an oo village yara laakiin hadda dhibaatadu waxa weeye saad la socotidba wuxuu cudurkii uu ka dhacay caasimadihii wadamadii ou infecti gareeyay marka populationkii dee caasimada waa populationka meesha ugu badan ee wadan walba uu degan yahay sidaas ayaa u fududeyday fududii inuu cudurku fido dhibaatada kaloo jirta waxa weeye cudurkan marka hore soo ugu yimaado meel waxa inuu ka yimaado xayawaankii waa in mataqaanaa daanyeerkii meeshii lagu qashay waa inay fimaartii jirto markaas qofka ay ku dhacdo ayuu cudurkii wuxuu noqonaa cudur dadka uu isku gudbiyo oo qofka taabashadii iyo contactigiisa iyo dhacaamada jirkiisa ka imaanaya ayaa fududaynaya marka haddii meesha ay population badan dad badan ay degan yihiin waxa waaye fududiisii waa badnaane dhibaatada west africa ka dhacdana waxa weeye xayawaankii infectedka ahaa waxaa lagu qalaa caasimadii caasimadiina waxaa dad badana ku nool dadkii marka sidaas ayuu ugu fiday oo uu u noqday major issue maaragtay maadaama berigii central haddaan soo qaadano tii ka dhacay congo kale zair berigii hore dhihi jiray haddaad fiiridid waxay ool ay ahaa jireen tuulooyin laakiin marnaba level caasimadaha oo aad bareegaanu soo gaaro male caasimada oo aad beegu soo garaana waxay fuudaynaya large population dad badan inay exposed ku noqdaan cudurkii dabadeedna uu saas ku faafo waa mahadsan tahay doctor xasan dhegeystayaashaan siinaya asalaamu calaykum bahda v o a waan in salaamaya adigii mucalinkii marsida magacaygu waa cabdirasaaq maxamed inshaar joogo muqdisho waxaan rabaa doctoorka inaan weydiiyo dhakhaatiirta inta badan waxay noo sheegaan cudurka ebola astaamihiisa iyagoo wacyigelin ka sameeya marka doctoorka waxaan weydiinayaa cudurka ebola qofka marka lagu arko oo astaamihiisa lagu lagu arko caawinaada ugu horeysa u baahan yahay waxa ay noqon karto iyo qofka caawinaya waxyaabaha looga baahan yahay inuu asaga lafahantiisa isticmaalo si uu isaga jiro cudurkaas waa mahadsantihin waa su-aal aada iyo aada qiimo u leh waa run adaa gu mahadsantaha waxa weeye horta marka u horeysa astaamaha cudurka sida dhakhaatiirtuba kuu sheegeen waxa weeye astaamo ku bilaabanaya xumad degdega iyo murqa xanuun iyo qofkii oo caajis iyo tabcaan noqda dabadeedna laba ilaa shan beri waxaa bilaabanaya calaamadihii baalka lagu yaqaanay matagii shubankii iyo dhiigbax maqaarka iyo ka yimaada meelaha jirka dulduleela su-aasha a see marka looga hortegi karaa waxa ugu fiican oo qofkaas loo qaban karo waxa weeye in goob caafimaadoo lagu karantiilo la geeyo maadaama qofkaas dhacaankiisa kaadidiisa saxaradiisa dhiigiisa mukoosihiisa oo kaleeto xataa simaanka oo infected yahay oo viruskii wado waxa ugu weyn oo la suubiyo waxa weeye in qofkaas la karantiino si ummadii kale looga badbaadiyo maxay suubinaysaa qofka qofkaas dhaqaalaynayda ama hano taas waxaan u kala qaadaynaa laba qaybood qayb waa qoladii xirfadleyda caafimaadka xirfadleyda caafimaadka waxaa looga baahan yahay dee inay qaataan wax la yidhaahdo personal protective equipment waxa waaye inuu maaska xirto inay koofi leeyahay inuu overallkii xirto sanaysana uu xirto mataqaanahay shaatigii oo blastiga ahaa oo aan dhacaankii waxba gudbinaynin golofis inuu haysto in la hubiyo dhakhtarkaas ama neersiga ama cleanerka sariirta tirtiraya dhammaantood inay sidaas u labisan yihiin oo la hubiyo in jirkooda iyo bukaanka jirkiisa aysan istaabanayn oo mar kasta wax u dhexeeyaan waxa u dhexeeyana ay yihiin waxaan dhacaanka soo gudbinaynin haddaa khamiiskii cadaayo kala qaadato oo ka suubsan suuf waa garan kartaa dhiiggii waa gudbi karaya laakiin hadday taha balastic oo aan waxba gudbinaynin waa midda la rabo inuu qofku haysto dhakhaatiirtii iyo xirfadlayaashii caafimaadka runtii markuu cudurku dhaco dadka ugu badan oo cudurka ka qaada bukaanka waa iyaga sababto ah daaweyntii ayaa contactigii taabashadii ayaa badnaanayda saasaas loo baahan yahay say ku badbaadaan inay waxyaalahaas ka hortaga ay u labistaan qofka la joogaya bukaankii ee bukaankaas maaragtay ehelkiisa waxaa isna loo baahan yahay horta sida badan waxaa fiican in loo daayo xirfadleyda caafimaadka oo qofkaa la karantiilay aan loo ogolaanin booqashooyin iyo dad inuu yimaadaan haddiise laga maarmi waayo fa matalan qofkii cudurka ku dhaca caruur uu ahaa waalidkii ilaa ilaa inay joogaan ay rabaan waxa qasaba waalidkii in ayagana loo geliyo qalabkaas ka hortaga ah koofidii maaskadii maxay ahayto glafiskii shaatigii ilaa iyo lugaha iyo surwaalka iyo shaatiga isku ahaa oo oolka ahaa oo ah balastic oosan waxba soo gudbinaynin ay qofkaasi saas ahaato oo la hubiyo inaysan wax contactiya la suubinaynin dhacaanka ka imaanaya bukaanka hadday qofkaasu taa qof bukaankaas u gargaaraysa hadduu cunugii oo kale saxaradii iyo kaadii wixii ka dhaqayda waxaa muhima inaan isla fahamno hadduu qofka cudurka ku dhacay kaadidiisa saxaradiisa matagiisa intaba waa khatar oo viruskiia ku jira marka waa in qofku galofis ou haystaa galofiskaas iin kuwa fiican oon dillaacayn marka la hagaajinayo oo la tirtirayo oo la dhaqayo qofkaas maaragta taas haddaan hal su-aal oo kale kusii darto oo la xiriirta haddii qofkaasu dhinto waxaa la rabaa misna dadka duugaya inaysan qof walba ahayn ee dad loo tababaray oo qaabkaas dharkaas ka hortagaa qaba uu noqdo oo aan qofkaas maaragtay jirkiisana la taaban annaga dhaqan islaamaan nahay qofka waa la mayraa haddii taas laga maarmi waayo xataa waxaa rabaa glofis oo aada responsible u ah oo ahaad glafiskii inuu qofku qaato la hubiyo in haba yaraatee contact qofkaas dhacaanka iyo jirkiisa waxa ka imaana aan lala suubin ama sideedaba loo di waa mahadsan tahay n waxaa la sheegaa in cudurkan muddo qofka jirkiisa uu ku jiro ilaa dhowr ko iyo labaatan laba iyo labaatan maalmood muddadaasi qofka cudurka uu korkiisa ku jira laakiin aysan ka muuqan calaamadihii lagu garan lahaa haddii la baaro ma laga helayaa aflastin waa su-aal aada iyo aada u qiimo badan waxa waaye waxaan incubation periodka la yidhaahdo cudurkan maanta haddaad exposit ku noqoto qof jiran oo cudurkii qaba aada taabato si uu qof cudurkii jirkaaga uga soo baxo waxaa u baahan tahay saa sheegtaba laba beri ilaa labaatan iyo kow beri waxay ku xiran tahay tirada viruska jirkaaga exposka ku noqda muddadaas markaa waa muddo aada iyo aada muhiim u ah number one muddadaas qofka ilaa calaamadi ka timaado horta qofkaasi cudurkii ma faafinayo matalan haddii qofkaasi uu kasoo tegay monorovia liberia oo uu soo raaco diyaarad diyaaradda dadkuu la soo raaco oo dhan haddii uusan calaamadii yeelan khatar kuma aha oo cudurkii ma faafinayo laakiin hadday calaamadii timaado dan intii u dhow o dhan waa inaad karantiishaa sababta cudurkii waa faafin karaa ma la heli karaa incubation periodkii waxay ku xihan tahay stageka uu joogo dhiigagaan ka qaadnaa annaga bukaamo hadda bersembiyo suspecta waa noo yimaadaan imaaraadka dhiigagaa qofka laga qaada dhiiggaasa continuously aad ka qaada every alternative day maadaama uusan wax calaamada lahayn waa dhici kartaa in viruskii laga helo waa dhici kartaa antibody production i j m k in la yidhaahda laga helo calaamadahaasna waxay caawinayaan inuu cudurkii uu keeni karayo laakiin bere symptomatiga si loo helo waa in qofka la karantiiraa maalin walbana dhiigga laga qaadaa waa mahadsan tahay markana dhegeystaha xigaan siinaynaa magacaygu waa khaaril cabdiraxmaan maxmed waxaan joogaa magaalada hargeysa waxaan weydiin lahaa dhakhtarka astaamaha lagu garto cudurka iboolaha iyo muddada inte muddada mid qaato cudurkaas in la garto muddo inte leeg baa lagu gartaa cudurkaas inuu qofkaasi hayo meesha haddaan laba u kala qaadno qofka calaamadaha cudurka lagu garto calaamadaha cudurka lagu garto waxa weeye xumo deg deg ah madax xanuun jir xanuun murqaha oo qofka xanuuno qofka oo nuglaada oo maaragtay qof jiracsan noqda intaas waxay jiraysaa saddex labo ilaa saddex beri kadibna waxaa bilaabanaya calaamadihii caanka uu ku ahaa sababtoo ah xumad iyo madax xanuun iyo murqa xanuun dee influensadaba waa leedahay oo qofka influensada ku dhaco intaas waa ku arkee laakiin laba ilaa saddex beri kadib maxaa dhacaya calaamadihii uu gaarka ahaa cudurkan qofkii wuxuu bilaabayaa matag wuxuu bilaabayaa shuban wuxuu bilaabayaa jirkiisa inuu dhiig ka soo yaaco marka uu yeelo bocoolo dhiiga ka buuxaan ama haddii kaleetaba afka iyo uu dhiig ka yimaado marka calaamadahaas ayaa lagu gartaa markaas weye marka magacan viral hemoragic fever ou qaadayo xuma xumadii dhiig bixidda lahayd ay imaanaydo calaamadahaas weye calaamadaha lagu garto so qofka marka cudurka uu ku dhaco dabcan waa hora daawo malaha cudurkan saa la socotiin dhammaantiin laakiin wuxuu leeyahay wax la yidhaahdo qofka cudurkaasu ku dhaco wuxuu u baahan yahay in la seexiyo meel intensive care ah oo waxa jirkiisa u baahan yahay la siiyo haddii uu qofkii fuuq baxay fuuq bixiddii lagu soo cesho hadduu dhiig u baahan yahay dhiiggii la siiyo si loo waxyaalaha jirkiisa ka baaba-a hadba loo soo celiyo waa jiraan dad marka ka raysta usually saddex ilaa afar sitimaan kadib qofku hadduusan dhimanba ka hor oo inuu ka badbaadiya u badan tahay tirada ka badbaadiya of course waa yar tahay dhimashada meelaha gobol boqol kiiba sagaashan waaye sababtay boqol kiiba sagaashan ku noqotana waxay ku xiran tahay institutekaas ama meeshaas caafimaad sida ay u qalabaysan tahay oo intensive care unit fiican ay leedahay dhakhaatiirta la tacaalayo ay specialist u yihiin guud ahaan marka saddexda dale hadda cudurkaanu ka dhacay guinea iyo liberia iyo siraleon la isku daro dhimashadu waxa waaye boqol kiiba toddobaatan micnaheedu ay tahay adigu boqol kiiba toddobaatan dhibac sideed waa boqol kiiba toddobaatan iyo koof baan idhaahno marka labaatan sagaal boqol kiiba ayaa ka badbaaday four weeks after ayuu qofku inuu gelaya laakiin waxaa la rabaa oo adduunkao dhan laisku waafaqsan yahay si aad qofkaas gurigiisa ugu dirto in aad laba kol inta dhiig ka qaado labadii kolba dhiigga viruska laga waayo marka viruska laga waayo markaas ayuu qofkaasu ka bogsooda cudurkii oo uusan khatar ahayn uusan dadka u gudbi karin waa mahadsan tahay n waxaa jira ditore in n la sheego dadka cudurka ka raystaahay in jirkooda uu yeesho difaac adag maxaa keenaya inuu difaacaasi helo mase dhacdaa inuu qof laba jeer ku dhaco alaaba horta qof laba jeer ku dhacay lama arag laakiin waa runtaa qofka markuu ku dhaco qofka difaacu jirkiisa suubsanaa difaacaas waxa waaye waxaan la yidhaha antibodies haddaad fiiridid qaabka cudurkan loo daaweeyaba oo xataa soo qaadatid casiskii maraykanka ama midkii mcasiskan hadda ka jira dhakhaatiir ku dhaca cudurkaasoo liberia joogta dadka cudurka ka reystay dhiigooda ayaa lagu shubaa qofkan jiraan si difaacii qofkan uu suubsadee diyaarka aha ee viruskan baabi'i karay oo u baabi'iyo viruska qofka ku jira marka waa nuuc hadda waxa waayaba loo isticmaalo daawo ahaan in qof cudurka guranka ah oo cudurka hore ugu dhacay dhiiggiisa loo lagu shubo qofkan hadda jiran si maaragtay tirada viruska ay u yaraato oo difaacii oo qofkii samaystay uu u baabi'iyo viruskan runtii waxa waaye haddaad fiiridid bisha hadda wadamadan oo aada horu mara maraykankaad joogtiin oo kaleeto labadii case labadaba waa lagu siiyey qof cudurka ka raysta dhiigooda laakiin hadda meesha waxaa ku jirta highly intensive care oo aada u sarreydaa jirtay marka de qofkii badbaaday ma wuxuu ku badbaaday shaqadii intensive carekii wanaagsanaaye loo qabtay mase wuxuu ku badbaaday dhiiggan lagu shuba maadaama labadiiba ay dhacday laakiin haddaan soo qaadano africa oo kaleeto zaire gabadh waxaa jirta lagu shubay qof qabay dhiiggeeda infacti ma aysan badbaadin inkastoo difaacaas ay ka faa'iideysan karto marka arrintan waa arrin cusub daaweynna waa loo isticmaalaa in dadkii hore cudurka ka bogsooda dhiigooda lagu shubo qofka hadda jiran isku tagga oo kale cudurka ma lagu kala qaadaa waa waa su-aal aada muhiim u ah oo haddii qofka uu cudurka ku dhaco oo uu qofkaasi dhimana ka badbaado sidii kaiskii aan ka sheekeynaynay waxaa aada iyo aada iyo aada muhiim u ah in la ogaado in qofka ragga ah minadiisa toddoba sitimaan waa afartan iyo sagaal beri konton maalmood ay minadiisu ku jirto viruskii marka hadduu qof dumara uu u tago waa u gudbi karaa cudurkii oo cudurkii saasa waa lisu yahay talada aan siino marka waxa waaye qofkii inuusan galmo suubin haddiise uu galmadii suubinayo uu isticmaalo condom waxaa kaloo jira in dadka ay isweydiinayaan ma jira qaab looga hortegi karo cudurkan ha waa jiraa cudurka qaab looga hortegi karo actually waxa ugu wanaagsan oo qofka ama bulshada loo baahan yahay inay ogaato waxa weeye marka u horeyso cudurkan qaabka laysku gudbiyo cudurkan neef layskuguma gudbiyo waxaa laysku gudbiyaa contact taabasho marka qofka bukaanka ahay jiraan dhacaankiisa saan soo sheegnay nuuc kastoo ay noqoto kaadi saxaro dhiig ilinta intaba viruskii waa ku jiraa markuu qof ku jiran yahay waxaa loo baahan yahay marka qofkaas in aan la taabanin dhiigga iyo dhacaanka ka yimaada in la hubiyo inaadan taabanin sidaas ayaa marka waxaa daruuri ah in qofka cudurka qaba uu helo meel lagu karantiino oo isolation ah loona daayo dhakhaatiirta maadaama dhakhaatiirtii ay xirfadleyda caafimaadka marka habka ugu fiican oo looga hortegi karo waxa weeye in laga dheeraado contactina aan lala suubinin qofka cudurka qaba oo maaragtay jiraan annaga hadda waddankeena oo kaleeto ma cuno maxaa la dhihi jiray daanyeerka waxyaalahaas oo dhan marka jaaniska soomaaliya xaggii xayawaanka uga yimaado waa wax aada iyo aada u yar waxa oon khatarta noo ah waxa weeye qofka diyaarad soo raacay oo kasoo tegay endemic area ee waddankeen la yimaada hadduu qof jiran jiro waxaa fadlan ogaaw in aad dhacaanka iyo qofkaas wixii ka yimid oo dhan ama dhiig ha noqoto ama nuuc kasta ha noqotee ay tahay khatar oo aadan taabanin oo aad ka fogaato aadna ku caawinto wasaaradda caafimaadka si qofkaasi loo karantiino isolation ugu jirto meeshaa loogu daaweeyo waa mahadsan tahay doctor xasan markana dhegeystaha xigaan siinaya assalaamu calaykum magacaygu waa xasan macalin waxaan joogaa taxis magaalada dalas waxaan rabay dhakhtarka in aan weydiiyo ma lagu kala qaadaa neefsashada cudurka ma lagu kala qaadaa neefsashada ama sida qofku mar hadduu kula degan yahay oo kale haddii ay noqoto inaad meesha u jiifo joodarigiisa kala seexato ma lagu kala qaadaa okay horta marka u horeysa su-aasha qeybteeda hore ee ah ebola neefsashada ma lagu kala qaadaa jawaabteedu waa maya ebola laguma kala qaado neefsashada qeybta labaad ee su-aashaada ee ah qofku meeluu jiifay haddaan jiifto de waxaan rabaa qofku hadduu yaho qof jiraan oo dhacamidan sheegaya ay ka yimaadeen oo firaashkiiyo qoyan oo socket ah ah ku seexato haah waa khatar cudurkiina waa qaadaysa haddii laakiin qofku uu yahay qof fiyooba de waa wax gooniya laakiin waxaan rabaa inaan meeshaan aan isla fahmno neef laguma kala qaado sida qaaxadoo kaleeto ama maxaa dhihi jiray waafgaabadoo kaleeto maaha cudur aad saas neefta u kala qaadaydid laakiin waxaa ku qaadaysaa dhacaan qofkii ka yimid taabashadii haddii firaashkaa seexatay qofka uu dhacaan ku suubiyey waa khatar waana qaadaysa haddii laakiinse aadan contact firaashkaasi u yahay qof fayow dee dabax wax laga qaado ma leh marka de ma aadan ii sheeginin qofka aad la joogto inuu yahay qof jiran iyo in kaleeto hadduu qof jiran yahay fadlan ogaaw dhacaanka qofkaas ka yimaada viruska iyana ku jira khatarna waaye neefsashadana haba yaraatee laguma kala qaado hubaal waaye taas haddii aad taabato korkii qofka oo aan laakiin qoyaan lahayn oo korkaaga oo kaleeto markaasi ah ma jirtaa khatar ka imaan karta okay fine waxa weeye horta qaabka cudurka loo kala qaadaa waxaa loo baahan yahay maqaarka inuu meel ka dilaaco inay jirto wax dilaaca oo qofkii ilaa viruskii meeluu galo jirkaaga ka galuu rabaa haddii qofka jirkiisii qalalan yahay oo aad taabato gacantaadii oo gacantaadiina wax nabara lahayd janis lagu qaado ma jiro laakiin maadaama aan waxaan suubinayno ka hortag tahay haddouba qofku jiran yahay fadlan haddaad taabanaydo waa inaad galaafis qaadataa gacantaada xataa haddii ilaa wax gaari ma ogin cudurkuna daawo ma laha marka midda ugu badanoo aan suubi karno hubaasha ah waxa weeye hadday noqoto inaad taabato inkastoo maqaarkiisa uusan dillacsanayn dhiigna markaas lahayn waa inaad galaafis qaadataa si aan u hubinno inaadan adiga naftaadu khatar gelin ugu dambeyntii maadaama cudurka hadda wadamo horumaray uu soo gaaray oo sida dalkan maraykanka uu ka mid yahay ma laga yaabaa intaasi ay soo dadejiso in la helo daawo ama tallaal cudurkan loo isticmaalo haddiise ay noqoto in hadda uu bilowda dadaalkaasi muddo intee la egay qaadan kartaa in la helo daawadii cudurka runtii falastiin haddaa xusuusatid cuduradan viruska oo hadda la suubiyo tallaaladooda waa wax muddo badan qaata waxaan aan hadda ka hor la soconay h i v cudurka aidiska la yidhaahdo in la bilaabay ilaa siddeetankii ilaa haddana waxay maraysaa stage twogii oo xayawaan lagu tijaabinayo in tallaal loo helo waa garan kartaa siddeetankii ilaa iyo hadda soddon iyo jarjar ayaa kasoo wareegtay marka viruskan si loogu helo vaccine waa wax dhici kara laakiin waa wax muddo qaadanaya difli muddo dheer qaadanaya xagga daawooyinka haddaba daawooyin tijaabo ah jira waa macquul inay soo baxaan laakiin nidaamka wax lagu soo saaro markaan fiirino aana fiirino cuduradii hore baarisyadii dhici jiray iyo daawooyinkii loo soo jee samayn jiray iyo tallaaladii waa wax muddo dheer qaadanaya aada umahadsantahay dr yaar welcome
ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa dogtor xasan xaaji maxamed shuuriye oo ku taqasusay cudurrada faafa kana howlgala cisbitaalka raashid hosbitaal ee magaalada dubaay dalka iskutaga imaaraadka carabta sidoo kalena bara ka ah jaamacadda banaadir ee magaalada muqdisho tan intaan dib damba ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena
falastiin axmed iimaan iyo barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha aad bay u mahadsan tahay galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaa idinku soo maqan barnaamijkii ganacsiga oo inoo soo diyaariyey waryaheenna xuseen xasan dhaqane
wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka ganacsiga oo toddobaad walba aad maqashaan xiliyadan oo kale ganacsiga qalabka elektroniga ayaa dalka aad ugu soo badanayay sannadahan dambe magaalada baledweyn waxaa ku yaalla carwooyin aad u waaweyn oo lagu iibiyo qalabkaasi barnaamijkeena toddobaadkan waxaan ku eeganaa baaxadda ganacsiga qalabka elektroniga waxaan booqday mid ka mid ah carwooyinka magaalada baledweyn magacaygu waa cabdimajid cali sheekaaden ganacsigaygu iyo shaqadaydu waxay tahay farsamada moobilada kala iibinta qalabada kombyuutarada kamarooyinka moobilada waxyaabahaasaan ka shaqaysanaa waxaana sababay in ganacsatadii ay markasta eegto dhinaca baahida dadka iyo sida ay baahidu ugu badan tahay dadka waxyaabahay u baahan yihiin ee kolba culayska la saarayo baryahan dambe culaysku waxay aad u saaran yahay ganacsiga qalabka elektroniga oo shay kastaaba isbedelay tiknolojiyadiisa horu martay sida moobilada oo kale waxaa yimi moobilo smartifone ah oo ka tayo badan moobiladii hore aynu haysan jirnay oo sida ibadka oo kale moobiladan iphone-ka galaxiyada waxyaabo badan oo ay qaban jireen moobiladu ayay hadda qabanayaan iyo kombyutarkuba uu qabto ayay hadda waxa qabanaya moobilkii oo keliya uu qabanaya marka baahida dadku waxay aad ugu baadatay tiknolojiyadu kolba siday u korto ayay ula korayaan midda kale waxa soo waxaa aad u jira qoys kaste oo hadda guri jooga waxaa laga yaabaa in markii hore hal telefoon oo keliya oo laan jiray oo laan layna laakiin hadda qofkuba hadduu canuguba hadduu soo gaaro ama gabarhta ama wiilku hadduu soo gaaro toban sano wuxuu leeyahay taleefon u gaara oo keligiis isagu isticmaalo mobil ah taasoo weliba ay ku xidhan tahay kolba tigno ilmuhu dadkiiyo ay aad u jecel yihiinba kolba taleefonada cusub iyo si ay tiknolojiyadii uga qayb qaataan ganacsigiina wuxuu markaa u batay oo u ciiray dhinaca elektroniga si baahidii bulshada looga haqabtiro isbedelka kale dhaca wuxuu yahay taleefonadii kombyuutaradii aan idhaaho oo aad ugu soo batay iyaguna dalka iyo isticmaalkoodii ardayda jaamacadaha ganacsiga aad loo isticmaalo oo la fahmay inuu kombyuutarku ka qayb qaadanayo ganacsigii waxbarashadii iyo horumarkii bulshada oo dhanba midda kale dhalooyinkii guryaha lagu fiirsan jiray ahaan jiray c r t da ahaan jiray ama dhalooyinka waaweyn ahaan jiray ayaa waxaa loo bedelay dhalooyinka dabcun yar ka muuqaal qurux badan ka tayo badan oo l c d la yidhaaho marka cilladahoodii baa soo badanaya shay kastaaba wuxuu leeyahay cillad buu leeyahay ciladii meel kasta laguma sameeyo in waxay u baahan tahay farsamo yaqaaniin farsamadoodii aad iyadina usii badanaysa oo aad usii koraysa ka ganacsigoodii oo aad usii koraya ciladooda weliba waxay u badan tahay taleefonada hadda kolba sida kolba taleefonadu ay u kala badan yihiin ayaa ay u bataan farsamo yaqaaniintooduna markii hore waxaa la samayn jiray taleefono hore oo leh aan smartifone ahayn oo farsamadooduna kolba si tartiiba loo soo fahmayay iminkan waxaan odhan karnaa bulshada kolba taleefonada ay u bateen smartifoneka iyo l c d-ga iyo kombyuutarada farsamo yaqaaniintuna way daba socdaan oo kolba meeshii ay cilad u badato elektroniga u bato ayay iyagana shaqadooda u badanaysaa ganacsiga marka elektronikska beledweyne waan ognahay ma ahan magaalo dekad leh xaggee ku xirantihiin ma boosaaso ma muqdisho ma hargeysa xaggee ku xirantihiin ganacsiga ka ganacsiga elektroniga magaaladu meelo badan buu ku xidhan yahay ka soo bilow dubay ka soo bilow shiinaha ka soo bilow muqdisho boosaaso wajaale meelo badan kolba qofba meeshii uu isagu ka helayo ee fasilitigi dadkii usoo diri lahaa iyo dadkii uu la xidhiirsami lahaa waayo transportation badan inuu qofkii baxo iminka ganacsigii uu ka tallaabsaday oo waxaa la helay mobil qof kastaaba meesha kasta uu qiimaheeda la socon karo ama qofku u baahan yahay uu ka heli kara wax usoo gadaya beledweyne waa magaalo ganacsi oo ganacsatadeeduna ay tahay dad aad u jilicsan oo kolba la jaan qaada meesha ay bulshadu u badan tahay bulshadu mar waxay u badnayd dhinaca gobollada dhexana weliba waxay u tahay beledweyne santarka ganacsiga ee gobollada dhexaan ku tilmaami karaa ganacsatadeedu waxay ku qasban tahay marka inay raacdo kolba ganacsigu meeshuu u badan yahay hadduu raashin u badan yahay inay keenaan dalab magaalada ay bakhaaro mar u badnaayeen bay kaliftay mar waxaa u badnaa baahida gobollada dhexe dhinaca bagaashkii aad ugu liidatay wuxuu ku tiirsan yahay elektroniga taana waxa qasabtay baahida dadka gobolka iyo gobollada ku hareeraysan ee la xidhiidha beledweyne siday baahidu badan tahay baahidii dadkuna wuxuu u batay electron magaaladuna waxay ku tiirsan tahay ganacsigeedu electroniga cilad bixin gobollada kale ama magaalooyinka kale oo ka baxsan beledweyne oo qalabka electronicska laydinkaga keeno ma jiraan haa way jirtaa waayo magaaladani waxaad u malaysaa inay tahay magaalada ugu weyn gobollada dhexe cilhooduna aad bay noogu yimaadaan sida kombyuutarada moobilada kamaradaha dhalooyinka la fiirsado dhammaantood waa yimaadaan ciladahooda oo cilado weliba ay farsamo yaqaaniintaasi ku yar cuslaada oo dhan way noo soo diraan waananu uga shaqaynaa aad baana loo wanaajiyaa inta badan oo loogu guulaystaa magaalooyin bay ka yimaadaan oo sida magaalooyinka dhinaca xuduudda bakool ee dhinaca hiiraan soo xigta sida degmooyinkan tiyarow degmo xuduudaha feerfeer oo kale mustaxiil oo kale goday guriceel dhuusamareeb buulo burde caabud waa goboladaas degmooyinkaas oo badan iyo gobolada inagu hararaysan oo dhan way ka yimaadaan waxaa intaa ku idil xubinteenna ganacsiga
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane iyo barnaamijka ganacsiga ayaad maqlayseen haatanna ismaaciil oo inoo haya mid ama laba ka mid a qodobada warka caalamka weyn ismaaciil mahadsanid caasha xaaladda magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ayaa cakiran kadib markii ay maanta halkaasi gaadheen ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom rasaas ayaa maanta laga maqlayay gudaha magaalada iyada oo aan ilaa iyo haatanna la ogeyn in xoogaga al-shabaab ay ka baxeen magaalada iyo in kale dhinaca dalka siiriyana qiiq weyn ayaa laga arkayaa magaalada kobane ee u dhow xuduuda siiriya maanta oo axad ah xilli ay halkaas ka socdaan dagaallo u dhexeeya maleeshiyaadka daacish iyo xoogaga kurdiyiinta aad baad umahadsantaa ismaaciil haatanna waa hees dabacsan dhegeystayaashaan ku nasino soomaa weli maadaama ciiddii lagu guda jiro ciiddii carafo de halkan maciid baa ka jirta caasha waxaan u garta inaada ciidan oo ciiddii hargeysaad ula tabaysaa ismaaciil oo miya daad u shalaysaad u ciidi balota maraykanka saad ugaa ciidaa qoysasku maraykanka inta badan waxaa loo ciidaa qoysaska soomaalida iyo guud ahaan muslimiinta subaxa ugu horreysa waa lasoo toosaa waa la qubaystaa masaajiddaa la tagaa salaada ciiddaa lasoo tukadaa ee sunnada ah kadib guryaha lagu laabtaa markaasunbaa qof iyo wixii markaa uu ciidda ugu dabaaldegaya la sameeyaa anigu haddaana takbiirtii iyo maqlin ma garanaysaa iyo ciyaalkii socsoconayay iyo weli dee ciid ma dareemayo ma garanaysa shalayna dee waaba shaqaynayaba waa gartay laakiin ilaa intaa la arko ah ma garanaysa anigu ciid ciidba ma dareemoba waa tahay malaha sanooyinka soo socda haddii halayd marka aad hargeysa aad yaro sii ilowdo iyo saqaababkii looga ciidi jira aad la qabsan doontaa waxba dhiba male iyo hilibkii welibana hilibkii hilibkii xaafadaha laisku gegeyn jiray haa ciidalad waxay ahayd aad iyo aad aad iyo aad waa tahay heesta waxaan ku nasanayna waa codka macaan xasan aadan samatar iyo heesta axad
heestaas axad ee codka xasan aadan samatar waxay gebagaba u tahay idaacaddeenii galabnimo oo idiin soo jeedinayeen anoo ah ismaaciil xuseen fajar iyo weliba caashe ibraahim aadan caashe cuud tan iyo intaynu idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.